وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي إن أحسن الناس سمعه الحج الصالح
ama waxaabu dilayba qofkii dilay mid aan ahayn aw qatala kayra qaatili ama kii dilay mid aan ahayn buu dilay aw qatala ama wuxuu waxu dilay liduxli ljaahiliya jaahiliyada naxligeeda awgii naxligii jaahiliyada daraaddeed iyo tallaa-i buu wax ku dilay isagoon eegin keebaa dil mutaysta iyo keebaan mutaysan iyo keebaa sharci loogu leeyay midnaba ari lagu kiciyaa idhi iyo ku rogaaydi ayuu wax ku dilay saddexdaasi ilaahay bay ku kibreenay ka hor yimaadeen cutuwin bacda daalika zaniy waa cutuwi waa qaar kibir badan weey alcutuw waxa weeye wa abqa annaas ashadduhum tabarudan qofka ugu madax iyo kibir badan wey xadiidkana waxa uu tilmaamayaa dilkii inuu si kala fool xun yahay qofka xaramka ilaahay wax ku dila ama qof aan waxba dilin aana u dila ama naxligii jaahiliyadda iyo dagaalkii sokeeye ku ku gala salaayaydaa saddexdaa dilkoodu wuu sii dembi badan yahay waxa ay saddexdaasi dilaan xaalad khaasa weeye marka macnaheedu waxa weeyaan waa lasii cuslaynaya taqliid dhee waxaa ku jira cuqubo dheeraadahoo maaliya oo qofkan wixii laga qaadi lahaa wax ka badan baa isaga laga qaadaya waayo saddexdaasi baa sun abqadu nnaasi ila allahi halaata saddex ilaahay baa aada ugu cadhooday baa riwaayadaas sheegaysa ka xaramka ku sameeyey dhibaatadan iyo ka jaahiliyadii islaamka dhexdiisa jaahiliyo suuq gelinayo wada iyo qof aan waxba dilin ka aana u dilaya ele ninkaasi isku qolay wax naga dilay saddexdaa ilaahay baa u cadhooday buu nebigu ui calayhi isalaatu wasalaam marka actaa dee waxa weeye qofka xadgudubka badan duxliguna duxlig waa daal yaxa waa cadaawat ljaahiliyati wa ta'ruha adxaal duxuul naxligeeda iyo nacaybshiyaha qabyaaladaynu ku macnayn karnaa waaya jaahiliyaduna waxaa lagu tilmaamaa uun dhaqanka islaamka aan ahayna ka soo horjeeda afa xukma aljaahiliyati yabquun waa xukmu ljaahiliya xamiyata aljaahiliya qur-aanku sida uu tilmaamayo marka saddexdaa dilkoodu aada buu sii adag yaho waa xaraam weeye waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqu min cadaabin aliim qofka xaramka la doono dulmi cadaab kulul baan dhadhasiin doonaabaa ilaahay wi waxaa rabbi uu tilmaamay qofkiian camalba samaynin xataa rabitaanka laftiisa in lagu ciqaabayo arrinkaa wuuba kasii dardaarmayay maalintuu nebigu xajatulwadaac ummadda la hadlayay xurmada xaramka halkaasuu ku tilmaamayay marka waxay arkay jumhuur ulculamaa ku tegeen iyagoo xadiidkan daliishanaya saddexda qof gaar u cayimay in magtoodii ay adag tahay ha aada bay usii adag tahay macnaha xaalado khaasay magtii lasii adkaynayaaoo qofkii ama cuquubo dheeraada ha loogu daro ama magta laftigeedii geelii jabnaa ha la qaaliyeeyo waktigiisii ha la soo dhaweeyo daa badan baa loo adkaynaya saddex xaalo waa kuwan aynu marayno midna waa qofka aabbihii dilay ama hooyadii ama awowgii ama ayeydii ama caruurtiisii buu dilay intaasoo dhan waa la adkaynaya adigu xagga cadadkana waa laga adkaynaya manaa xagga kayf tirada maxaan leeyahay tayada geela saddex qaybood unbaa loo qaybin doonaa oo wada qaalaya afar jir iyo shan jir iyo lix jir ayuunbaa geela laga dhigi geelooda qaadaya laakiin magtu intii kama badanayso xataa xaaladahan oo kale qofku hadduu khata waxu dilo oo xaramka uu khata wax ugu dilo ama qof aan waxba dilin khata uu dilo ama jaahiliyadii uu dhex galo oo kuwa uu islahaa dil qaar aan ahayn uu dilo meeshuu qofku galay dhiiriga uu galay waa xun marka iyaday khata iyo gef tahay xataa waa la adkaynaya marka التقليد هو عند الجمهور بقتل الخطأ فقط دون العمد عندك مركز روس كزيادك وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحو لألا أربرارو وحرف التنبيه بالا في علم اللغة هل كألو luqo waliba waa ilaa wax wax lagu soo jeediyo markaad telefoonka ku hadlayso halowdan aad qofkan leedahay macnaheedu waa inaad baraarujiso oo si hadalkaaga u dhagaysto weeye tanna waa noociyo kale alaa bal soo jeesto baraaruga oo ina diyata alkhata'i magta gefka shibha alcamdi magta shibhulcamdiga maa kaana bisawdi waa waxa shaabuuga ku yimaada walcasaa iyo usha miatun min alibil waa boqol geela arbacuun minhaa arbacuun geela waxaa ka mida afartan fii bubuunihaa caloosheeda ay ku jiraan awlaaduhaa caruurteedii afartan halaaloo rimaya ayaa la bixinaya inta kalena waa afar jirkii iyo iyo saynu soo arkayna saddex jirkii markaa waa ama waa shan jir iyo afar jir inta kalena ila lix jirkiibaa maaragtay inta badan marka halkan waxaa xadiidkani uu tilmaamayaa dilka qaybtii koobaad wuxuu ahaa camdigii qaybtana waa qaybtii labaad shibhu lcamdi shibhu lkhata walcamdi camdi iyo khata ayuu udhaxeeya marka suuradda uu leeyahay iyo tilmaantiisa nebigu waxbuu ka sheego waa ka sawdkiiyo usha wax lagu dila buu sawt waa shaabuug oo kale casa waa ushii waxaan waxba dilin weeye ayaa qofkii lagu dhuftay meesha lagaga dhuftayna ma aha meel mahlaka ah haddii ushan iyo shaabuuggan iyo meel mahlaka ah oo khatar ah qofka lagaga dhufto camdi buu noqonaya masalan uurku jirtoo kalea qofkii lagaga dhuftay ama indhaha ayaa laga dhuftay meelaha dee jilicdasane qofkuu ka dhimanaya haddii ushii laga gujiyo ama laga dhufto camdi wuu yahay laakiin bawdada iyo meelaha garbaha iyo dhinacyada iyo dee meelaan mahlaka ahayn ayaa laga dhuftay ushii markaa camdi noqon maayo waa shibhulcamdi shay baa loola qastay aan waxba dilin noociisan oo kale halkaa marka lagu dhufto marka shibhulcamdigu camdiga wuxuu kala mid yahay xagga magta culus waxaa ku jira afartan halaadoo rimaya soddonka lixdanka kalena waa kuwa kusii xigow afar jir iyo shan jir meelahaas waaya shibhu lcamdi alkhata buu markii hore tilmaamay khaigiibu shibha alcamdi waa khaaa camdiga shabaha tilmaantiisu waa ka qalabkaa la isticmaalay geela ka waajibaana waka halkan wuxuu sheekhu u keenayaa magti inay kala duwan oo shibulcamdiga uu ka sarreeyo xaggii khata ah oo camdiga iyo shibulcamdigu ay iskaga mid yihiin xagga magta la bixinayo ee shibulcamdigu wuxuunaanu lahayn un qisaas isaanu lahayn horaynu usoo maraynay ruux dumaraho dhagax ku tuurtay mid kale oo kaw kaga siisay way hal dhagaxun bay la hesho iyadiiyo wixii uurkeediiba way dishay waa kii nebigu xukumay calayhi salaatu wasalaam iyada iyo wixii uurjiifkiiba magteedii waa qadaray wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi haadihi tan wa haadihi iyo tani sawaaun waa isku mid tan iyo tani waa isku mid muxuu tilmaamaya yacni wuxuu ujeedaa alkhinsara faryarada waalibhaama iyo suulka suulka iyo faryarada ayuu labadaba tilmaamay wuxuu yihi labadaa suulka iyo faryarada waa isku mid la isku qabtay rawahu lbukhaari xagga magta waliabi daawuuda waxa u sugnaaday kordhiyeen watirmidi diyat lasaabici sawa magta faruhu waa isku mid واlأsnاan sawا ilkuhuna waa isku mid aلثaniyة dhooshii wالdirs iyo gawskii sawا waa isku mid walbni xibaan wuxuu isna kordhiyey riwaayadiisa diyatu asaabici اlyadayn labada gacmood farahooda wاrijlayni iyo labada lugood farahooda sawaaء waa isku mid xagga magta casharatun min alibil waa toban geela likulli isbac usbuc iyo isbac labadaba la odhan karaa far walba likulli isbac far walba waa toban geela diyat labraaf magtii waynu ka soo baxnaye waa xubnaha iyo magtoodii qaybihii weliba sharcigu uu qadaray waxa xadiidkani uu tilmaamayaa ilkaha iyo faraha qadarka magtoodu tahay waxaa kaloo tilmaamayaa ilka oo dhamina inay siman yihiin fara oo dhamina inay siman yihiin faraha kuwa xoogga weyn iyo kuwa xoogga yar waa isku mid ilkahana kuwa xoogga weyn iyo kuwa xoogga yar waa isku mid oo maalan dee marka faryaro la eego faryaro iyo faadumo fardhaxo iyo murdiso iyo surgamash somahe de af carabigana waa khinsar binsar wusta sababa ibham khinsar waa tan yare faryarada binsarna waa taa faadumada ku xigta fardhaxaduna waa wusta eeg waa isku midun luqadii wusta waa tii dhexe innagana waba fardhaxa murdiso sabaabana waa la ydha af carabiga ibhaamna waa suulka marka qofka haddii la yidhaahdo caqliyahana ku yar wado wuxuu odhanaya wallaahi suulka iyo isuma dhigmaan malaha way kala xoog badan yihin iyo farya dabcan way kala xoog badan yihin laakiin fari waa far unbuu sharcigu ka taagan yihi fari waa far hawshay qabato suulku ma qaban karo waxun bay qabataa aanu suulku qaban karayn meel bay gaadhaa aanu suulku gaari karayn marka haba u dhigmo marka wax la qaadayo afarta kale ayuu culayska isagu la hayaa laakiin nebigu saasuu tilmaamay calayh salaam diyat lasaabic sawa diyat lasmaani sawa marka saniyaduna waa ilkaha oo sanaaya iyo arubaaciyaat rubaaciyaatku waa foolasha sanayaaguna waa waxa weeyaan bahalaha la ydhaha dhoolaha anyaabtuna waa macyaha gawsuhuna waa abraas iyaga oo abraasta gawsahaas sii qaybsamayo nawaajid iyo dawaaxin bay usii qaybsamayaan oo nawa macnaha waa isku wada abraas horta waa isla wada gawso laakiin qaybahan soo horeeya waa nawaajid siduu xadiidku ahaa xataa badat nawaajidu nebigu uu qoslay ilaa ilkihiis gawsihiisan hore soo baxeenba dawaaxiintuna waa kuwa bartanka ee qofka raab waa ribqayaasha qofka raabsigiisa isdhabartao ah marka gawsna waa gaws adigu ilig waa iliguun noloshan yare aada daciifsanaysa iyo gawskaa weyna ribqaha ah waa isku mid waxaa kaloo isku mid a faraha gacmaha iyo faraha cagaha oo caqligu waaba laga yaabaa inuu idhahdo war malaha waxa shaqo badan farahan gacmaha kuwan kale uunoo la yskaga yar socdaa une socodkuma yar taageeraane armay muhimaddu kuwan gacmaha uun tahay buu qofku sawirkiisu waa kii cali lahaa low kaana diinu bira'yi lakaana asfalu lkhufi awlaa bilmas diintu hadday caqli tahay dee khufka in xaggiisa hoose la masaxaya laakiin xagga saraa waajiba marka sidan oo kale faraha cagaha iyo farahan gacmaha ee hawsha badani waa isku mid uun oo toban geelahun waa raggii baa laga hadlaya dumarkana waynu arkay waa intaa barhkeedu adir asinu daaxina yudkar wa yuanas jamcu abraas buruus waaya alyadaani fiihimaa casharatu asaabic marka qofka haddii intaa cumaacumta la jaro iyo haddii faraha hore la rifo way isu tegaysaa un magtooda waxaa ka yaro duwanuun xagga ilkaha laba qaybood sidaynu xalayba soo baraarujinnay iligii qofku ilmaha yar iligcaanoodkii ee wax aan weli ka dhicin intaan weli ilka dhacsanin haddii laga rido kaa xaaladiisu waa gaar shanta wuu ka yaraanaya halaab oo xukuumo arshi muqadara lama gaadhsiiyaa la idhaahdaayo shanta halaab way ka yaraan doonaan waxa labaadoo isaguna ka duwan iliga zaa'idka ah labiyo soddonkiisi iligba ilka badana weeye oo qaar ka dheeraada buu leeyahy midunba alla ku sallido kuwii dheeraadkahaa buu ka riday isaguna wuu ka yaraanayaa shantiiyo wax yarbaa laga soo qaaday iligu haddii uu caafimaad qabay haddii uu ilig dee dhintay ahaa ama wax qabana dee magtiisii way dhinmi ilaa waa qiimayna labiyo soddonkaa ilig shanun baa lagu dhufan waa imisa boqol iyo lixdan farihiina dee haddii qofkii tobankiisii farood labaatankii farood iyagana wuxuuna loogu dhufan toban laba boqol halkaasay ka socon min nicam illaahi tacaala wey nicmooyinka ilaahay baa halkaa ka muuqanaya umama dhigmo adduunka laga qadaraya qofkii bani aadamkaa markii hore ilaahay wuxuu u sameeyey markii uurka ku jiray meel uu wax ka cabo xundhurta ah dabeetana wuu soo dhashayoo xundhurtii kolkii laga jaray ayaa mid naas laydhaaba ilaahay u irmaaneeyey ilaa haddii naaska laga guriyo waxaa laga soo horjeedaa qorshii ilaahay isagoo caalale haddii laga guriyo meel ilaahay irmaaneeyey baad ku duushay adigii arsaaqad baad xidhay naaskaa sidii wuu jaqayey laba sano markii uu gaadhay mise ilka uu wax ku raabsadaabaa buu leeyahy haddana oo waa kan bilaabay dadkii inuu wax la cuno saas ayaa ilaahay arrinkiisa u tiiriyay insaanka marka meelahaa ka farageliya waxaasaa lagu xukumay qaala bnu lqayim fii miftaaxi daari sacaada zayana subxaanahu lfam min alasnaa afkii ilaahay ilkuu ku qurxiyey ilkahan aad adugu dhooshan iyo gawskan midibo dhan buu ku wanaagsan yahay gawskuna cunaduu ku wanaagsan yahay dhoolaha iyo foolashuna quruxda hiya jamaalun lahu waziina qofkii way qurxinayaan ilkuhu qofka dee waayey ilkaha ama laga riday ama odayga ay ka dhaceen marka u horeysaba muuqaalkiisaaba dee cajiibada afkiibaa daqash noqonaya oo isku dumaya marka u horeysaba intaan horta wax cunaba lag wa biha qiwaamu lcabdi wagidaau qofka cunadiisii baa ku taagan wa jacala bacdaha arxaa liax waa dhagaxridii qaarkood bacduha aalat lqaci qaarkoodna waa miishaarti fa axkama usuulaha waxadada ru'uusaha markaasuu dabeetana midiba midka u goosashada uga sii toolmoon yahay buu ka miisaan badan yahay sida micid oo kale afkoodiibuu safeeyey midabkoodiibuu caddeeyey waa kaasoo dee qofka mutakhasiska ku ah ilkaha ayaa nicmadooda aada u dareemaye xataa qaybtan kore ee dheeha ilaahay uu mariyey ba cajaa-iba oo haddii dheehaasoo quri iliga uu ka kaco oo uu ka qoonmo horay buu ka dhimanaya rinjiga ilaahay uu mariyee sare ayaa ah mid isbeeshana isaguna waxa uu ka dhigay mid sufuufteedu ay sidaa isugu siban tahay oo iswada leeg oo isxejinaysa wa min nicam illah wa can camr bni shucaybi can abihi can jadihi radia allahu canhum raafaca waa ereyada tusiya xadiidku inuu marfuuc yahay ila rasuul qaala wuxuu ihi man tab man tab man tadababa qofka isdhakhtar gareeya isqor dhakhtar buu noqday isagoon ahayn walam yakun biibbin macruufan dhakhtarnimona laguma aqoon fa asaaba nafsan qof buu dilay famaa duunaha iyo wax ka hooseeyo qown buu geystay fa huwa daaminun dee wuu magdhabaya akhrajahu daaraqudniy wasaxaxahu alxaakim wa huwa cinda abi daawuud waannasaa'i wagayrihima ilaa ana man arsalahu aqwaa qofka mursalka ka dhigay ayaa aqwaa ka xoog badan miman wasala cidda xidhiidhisay waa mursal iyo waa mawsuul baa la isku khilaafay buuhi xadiidka mar layba macnaha uu ka hadlayaa mid saxa wey mursalka badda ee qaarkood ba aimada in fara badan baad daliishatay waxtaja maalikum bihi waaxmedu kada abuu xaniifata almu'ayadu saddexda imaamba waa daliishadeen shaafici un mooyaane shaafici baa kala qaaday mursalkao qayb marka adigu waa mursal dee mursalka laftiisu fii cilmi listilaax hadduu helo muqawiyaat waxyaabo xoojiya wuxuu noqdaa wax la daliishan karo lisnaadu walirsaalu walqiyaasu walintishaaru camalu asaasi haddii isnaad kale uu helo ama mursal kale uu helo ama muntashir uu noqdo waa waxyaabaha muqawiyaat lilmursal ee lagu daliishan karo macnaa sheeku cilmigii istilaaxana qeyb buu ka wadaa maadaama xadiidka daliishigiisu qeyb iyo takhriijka uu ku xidhan yahay qeybna axkaamta labadiiba isku barbarooda dee xukumkiibaa xadiid sugan lagu salaynaya tadababa waxa weeye tafacala baa la idhaahdaa haddii maadadaa uu qofku kala sarbaxo waa isqor weyn aan sax ahayn ha masalan tasanaca iyo tashayaka iyo tadafala iyo tadafala cala almaa-ida xeedhadii unbuu kusoo baarkin gareeyay iyadoon meesha looga yeedhinba ama tashayaka sheekh buu iska dhigay isagoon ahayn ama taababa isagoo aan abiib ahayn buu dhakhtar iska dhigay qofka noocaasa isqoraya cilmiga dhakhtarnimada aan macruufna ku ahaynee qof dila ama wax ka sokeeyaba geysta isagaa magdhabaya kolba meel baynu gelaynaa baab baabkii qudha baabkii qoonaha baabkii mas-uuliyaadkaynu gelaynaa mas-uuliyaadka goormaa qof wax lagu magdhabi karaa goormaase wixii loo sheegtay ay ka dhici karaan ayaa dadka had iyo jeer tallaabooyinka qaadaya ee faragelinaya qofka bani aadamka ah ee wax ka qabanaya saanica ah goormuu magdhaba goormaanuse magdhabin halkaasaynu gallay wixii dhacay oo cidigeysate wey waa qof yidhi waxbaan dhakhtarinaya lagumana aqoonin oo mu baabkan isaga ah imikuu yoolbaadh yahay uu inagu bilaabay waa ku barbarad laguma aqoonin wixii u geystaa waa lagu leeyay ficilkiisuna waa xaaraan qaxwaha uu ku qaatayna waa xaaraan inta laaba laga qaadana way tahay ilaa intuu waxbaranay inta ka horeysa inaanu gelin weyn wa acdamu min haada kulli taa waxba ka sii daran yuqaasu cala iddicaai ibi biljahli kullu man yadaciihi kullu camalin yadaciihi alinsaan aw suncatin yunsabu ilayha wahuwa laa yuxsinu dalik uma yufsidu cala annaasi amwaalahum cilmiga dhakhtarnimada waxaa lamid a farsamo kasta oonu qofku garanaynin hadduu yidhaahdo waan aqaanaa oo uu isqoro injineer baan ahay buu ihi ustaad baan ahay nijaar baan ahay dhakhtar baan ahay k k isku wada darun be anaad muurkii riwaayadda maarata idaacaddiiy wax ka bixi jira waxaan jira afartan shaqaan aqaana ilaa dayuuraddan kicin karaya afartanka shaqo kolba keentaba waan wadi un soomaalidaa waxa ku adag ma garanaya waxaa dadna ilaa uu indhaha ka ridayo uu wadaya marka waa arrin wana aan wanaagsanayn qofka bani aadamkaa xoolihiisana inaad ku qaadato weeye aqoon aada leedahay ama aqoon aada leedaha waa inaad dhaafsataa laakiin haddii aad ka iibiso waxaanad garanayn macnaheedu waa maxay dee waxaad ka iibisay waad qishtayo wax aan fojaria baad ka iibisay alaab dhacda adoo ka iibiyey unbay la mid tahay aqoon aanad garanayn adoo ka iibiyey way ka daran tahay badee ya aqoon aanad lahayn baad ka iibisay alaab dhacday way ka daran tahay waad khasaarisa qofka in allaha yuxibu axadakum idaa camila camala an yutqinahu nebigu wuxu uhi ilaahay wuu jeceliyay miskiin marka uu shaqo qabanayo inuu qurxiyo shaqo wanaag si fiican u qaban karan waa inuu galaa qofka ama dawlad u qabo ama shirkad u qabo ama shaksi u qabo wixii aqoonaad iibinayso waa inaad si fiican u taqaano haddii kale waa inaad tidhaahdaa waa la igaga wanaagsan yahaye hebel u tag waa inaad tidhaahdaa ood qofka la talisaa oo tilmaantaha cawarina taa dadku hadda iskama fiirsadaane ogow xaggaa dadku ma eegaan qof laga yaabo inuu ka xalaal miiran lahaa lacagta ayaa haddii xirfadda wax laga weydiiyo xirfadda uu yaqaano aan ka xalaal miiranayn ee odhanaya waan ku fillahay taasaad sheegaysaa waan garanaya waxaa ka sii daran qofka cilmi sharciga oona aqoon u lahayn sheegta isagoo ama hebel ku dayanaya ama isagaba xinwado yidhaahdo qudhigaygu dee ana sheekh baan ah ee meel jar ka tuura kaasaaba kasii daran bu ku yihi وhadihi fatwى xawla اmawduci saadiraة min mufti diyaar adigu saas weeye cilmi diineed iyo cilmi adduunyaba qofku inuu gudbiyo maaha haddaanu garanaynin haddaanu garanaynin waxay yidhaahdaan culimadu man tasaddaa qabla awaani faqad tasaddaa lihawaani man tasaddaa man tasadara qabla awaani faqad tasaddaa lihawaani waktigeedii iyadoonu gaadhin qofka u banbaxa aqoon faqad tasaddaa lihawaani wuxuu u banbaxay inuu dee muhaan noqdo la dulaysto dulligiisii unbuu ubanbaxay macnaha fashilaad buu ubanbaxay qof aqoon aanu garanaynin isu taagay wuxuu isu taagay siduu ufashilmi lahaa un de waa lagu jees jeesi un qofkii markaa ile fashalkiisii baa soo baxaya waa xaqiiqo kasta halkaasaa dabeetana uu kasii yaro hadlayo mas-uuliyaadka goorta qofka uu qaadi kara dhakhtarka iyo darawalka ayuu halkaasi yaro wadwadaya waxa uu ku soo ururiyey darawalkii iyo dhakhtarkiiba marka uu xadgudub iyo gaboodfal sameeyo ayuunbaa lagu yeelanayaa wixii uu geystay isna hadduu direefar xariifa yahay wixii la gudbanaa gaadhiga ka qabashadiisa hadday tahay iska ilaalinta dadka iyo steerinka hagaajintiisa iyo breega iyo taayirada iyo saliidaha iyo xawaaraha iyo waxaasoo dhanna si caadiya u yahay oo wax xadguduban aanu samayn gaboodfalna aanu samayn wixii ku dhinta ama dushiisa ha ahaado ama dabadiisa ha ahaado markaa lagu yeelan maayo xadgudub iyo gaboodfal haddaanu samayn darawalka mar walba laguma yeesho sida dadkeenu yahay dadkeenu waxa weeye gaarigaaga ma ku dhintay uun ama ha taagnaado ama ha socdo ma ku dhinto gaariga ma lahayduun ha waan lahaa dee iska dhig haddii kale waanu ku dili markay u sahlan tahay waxa weye gaarigaagu bixi maayo marka waxay kalifaysaa inaan darawalkii waxbaba la weydiine kii miskiinkaha gaariga lahaa xataa meel ba iska joogay isagu ayuubaaba laga qaadaya maktii oo laleya isagaa dee xoolo leh lama eego xalaal iyo xaraankeeday waxa wey dee ka xoolaali waa kan darawalka qaraxa maxaanu ka gurayna war maaha kanaa wada oo ninka dilay weligiiba ha wado wuu faramaran yahay ama gaarigaanu qaadanayna ama makta bixi markay u sahlantahay kala qaybsada dee oo ku heshiiya meeshu waa meel waalate wey marka baabulqabaa'il iyo baabulqaanuun labadaa shaara injirta le marka la gashado dadku u cadhoobaya waa xaqiiqo jirta wey shaarka qaanuunka iyo shaarka qabiilka labada lagu cadhoobay shaarkii sharciga ilaahay bay iska bixiyeen ee nadalka iyo nuurka ay ku yeelan lahaayeen marka sidaasaa tacadigaa markuu sameeyo wey tacaddi qofkani ma sameeyey gaboodfal iyo xadgudub ma sameeyey qiimaynteeduna caalimkay u taallaa qofka sharciga islaamka aqoonta leba u taallaa mid qaanuun yaqaanah iyo mid odayo toona uma taallo dee qofku wuxuu wax qiimeeyaa markuu garanaya dee kii dabiibka ahana waa kaasii wadwalo oo khaab qofku aqoon aanu lahayn hadduu wax ku daweynayo waa loo qabsanaya laakiin kii aqoonta yaqaanay ee si fiican u garanayay kan dhaqanka iyo kan kaleba isaga goormuu mag dhabaya wuxuu mag dhabayaa dee markuu xadgudbo ama gaboodfal sameeyo gaboodfalka iyo xadgudubku dee waa laba arrimood oo jiro oo macnaha waa inuu si toosa u socdaabe sharciga iyo nidaamka uu leeyahay iyo ixtiyaadaadka iyo dadaalka uu leeyahay nidaamkan daaweyntu inuu ku socdaabe laakiin hadduu gaboodfal sameeyo oo qofkan waxyaaba ay ahayd in loo qabto ayaan u qabanin tale waxay cudurada qaarkood in laga baado intaan qaliinka la samaynin muu samaynin dabeetana qofkii khatar buu galay uu ku dhintay ama waxbaa soo gaaray dee gaboodfal buu sameeyey inuu cudurkan baadhaaba intaanu qaliinka gaadhin qofkii isagiioo meel qalaya meeshii buka bugtay meelaan ahayn bay bindidiisii u tallawday dee waa gabood waa xadgudub wey yaa kuu diray halkaa kale waad ka ilaalisa haddaad aqoon leeda mas-uuliyadaha saasoo kalea loo qiimeynayao xaaladaha qaarna wuu magdhabaa xaaladaha qaarna waa magdhabayo hadii laakiin qofki isagio sidii caadig ahayd u socda aan dadaalkii sameeyey qaliinka halkii loogu talagalay u qalay sidii u fiicnayd u qalay aafa timaado oo qofkii dhibaato kale ay ku timaado ama saraayo waa waktiyada aan waxba lagu yeelanayn macnaheedu waxay kusoo urureysaa waa sidii darawarkao kale oo isagana xaaladaha xadgudub jirun baa lagu yeeshaa ama gabaadfal waaya daaweyntiina de waa noocaas oo kale un kiniinadii la qorayo kiniinada qofka uu qorayo iyadana waa noocaa baakeed xawaadisu sayaaraat marka inahaasi baa markaasi baa laga sii wadadaya وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxa uhi في المواaضح mوdxooyinkii waxaa ka waajibaya خمس خمس شaن شل من الdl geela lf cadayntii waa شaن شل lftii cadaataa رواه أحمد والأربعة وزاd أحمد أحمد wuxuu kordhiyey والأصاaبع سواء فarhu waa isku mid كلهna شر شر waa toban toban min alibil geelaah toban toban geelaah saxaxahu ibnu khusayma oo ibnu jaal xadiidku waa xasan iyo saxiix labadaa la yidhi qolana ma daciif waxa uu tilmaamayaa nabarada qadaran waxaa ka mida nabarka laftu ay caddaato shayun waadix waa shay cad muudixatun awdaxa yuudixu muudix muudixa waa dhaawicii lafta caddeeye wey lafahoo dhan maaha waa lafaha wejiga iyo madaxa intaa jumjumad intaa madaxa ilaa adu gafuurka lafaha wejiga iyo madaxa haddii uu qofkii cadkii dhammaado wey lafahan kale ee feedhaha iyo boodyaha iyo iyagu ma qadarne waa xukuumooyin qaadigaa qiimeynaya shanshan weeye mar haddii sharcigu qadaray weynaanteeda iyo yaraanteedu isma khilaafsana waa isku midun cajaa'ibta sharcigay ka midta hoosun baa loo eegaya hoos hoos waa in irbadda un loogu eegaa marka haddii cadku dhammaaday ama maxaarka dabadiisa ha ahaato in la eg ama ha ahaato soddon qodob oo isku xidhiid waa isku midunoo dee hoosun baa loo eegaya cadkii kolaadku dhamaada waa isku mid fuqahada waxay tilmaamaan haddii ficilku uu kala duwan yahay ama meeshu kala duwan tahay way kala baydi karaan way tacaduday tacadud lmuudixati waljawaaif jaaifooyinka iyo muudixaduba waxay tacadudi kartaa haddii ficil faacilka iyo makaanku uu isbedelo kala duwan yahay macnaha sababtana way sheegaan saddexdaasay raaciyaan sababta faacilka makaanka waxaynu uga jeedaa masalan faacilkii baa kala duwanoo laba qof baa midina ku dhuftay muudixadan midna muudixa ku xigta de waa loo qaybinaya midna tan u leeyahy dee midna tan ama nin quraabo nabar ku dhuftoo nabarkiibaa wejigiiyo madaxa isu maray dee waa laba meelood baa kala noqonaysa oo kanna madaxa baa la yidhahdaa kanna weji ama sababtii baa kala duwanoo mar qofka khatabu wax ugu dhuftay marna wuxuu ugu dhuftay camdi meel keliyaba ha ahaatee way tacadudi bay kuleeyihin saasay kutubaha shuraax waaya waa waxyaabaha ula yaabi karo qofka aan dee aqoonta masaa'ilka daqiiqa u lahayn jinaayaadkii baa marka halkan waxaynu ka arkaynaa qofka bani aadamkaa jirkiisiibaa meelana qadarayn tahay oo arshi muqadar ay leedahay wax muqadar ahoo laga qaadayo meelna qiimeyn bay u taallaa qofka xukumaya qadaraya ayaa isagoo ilaahaysa la kaashanayo o ammaano ku dadaalaya aqoontiisii ammaanada isagoo isticmaalaya ayuu qiimeynaya nuqsaanta uu reebayna markaas socodkiisii iyo awoodiisii uu ku reebay iyo dareenkiisi iyo foolxumo wuxuu reebay ayaa lagu marka laleeyahy hala qiimeeyo annaqsu washayn wax la yidhahda la eegaya وعن cمر بن شعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi cqل أهلi الdimة dadkan had iyo jeer baaniyaalada ah inala yaala magtoodu نصف caqل المسلمين مسلimiinta magtooda barhkeed wey rawاه أحمد والأربعة وlفd أbي dاود waxa uu ahaa diyat lmucaahad gaalka aynu cahdiga la dhiganay magtiisu nisfu diyat lxur qofka xorta ah magtiisa barhkeed wey waaya weli nasaa-i nasaa-i isaguna wuxuu kordhiyey caqlu lmar'ati gabadha magteedu mithlu caqli rajuli waxay la mid tahay magta ninka oo kale xataa yabluqa jeeroo qoontu ay gaadho athulutha min diyatiha thuluthka magteeda jeeroo la isla gaadhayo markay thuluthka magteeda gaadho way waxay noqonaysaa nus inta laakiin thuluthka iyo wixii ka hooseeya ay tahay way ka siman yihiin qoomaha qiimayntoodii iyo qadaridoodii baynu ku soo jirnay imika waxa aynu maraynaa dadkii magta laga qaadayay miyay siman yihin mise waa kala duwan yihin way kala duwan yihiinoo siyaabo dhowray u kala duwan yihin xornimo iyo addoonnimo way ku kala duwan yihin oo qofka addoonkaa haddii wax loo geysto waa qiimihiisii uun waa intuu suuqa ka marayay un dee intuu suuqa ka marayay ayuun bay noqonaysa waaya halkeenii hore aan ka wadno way ku kala duwan yihiin dadku xagga xornimada iyo addoonnimada qofkii addoonkaha waa qiimihiisii baynu nidhi ila waa la iibsadaaye haddii qooni ku dhacdana sayladun baa la leeyahay war intee ka dhimantay qiimihiisii intaasaa ka dhimantay intaa la bixiyo laakiin qofka xortaa dee waa tan aynu sheegayno waxay u kala duwan yihiin gaal iyo islaam oo qofkii gaalkaa xadiidkani waxa uu sheegayaa inuu qayba leeyahay laftiisu gaalkii xabaddu inaga dhaxaysa inu dagaalamayno dee wax ka soo qaadba maleh oo isagiina waa la dili wixiisii ninka helaana qaniimad buu helay alkhaniima iqtanama minh gaalkii kale laakiin ama aynu mucaahadkaha cahdi la dhiganay ama dimma min ahli dimma ahlu dimma waxa weeyaan waa qarina dhex degan sidii baaniyaalka oo kale maxkamadeenna ayaa maxkamadu ah cashuur baa laga qaadaa sharcigeenuna wuu dhaqaa maganteennay ku jiraanoo innaga ayaa ilaalina waa muwaadinka labaad buu inoo yimi kaasoo kale way ahludimuhu dadka noocaasa dee sidaynu ku aada ku aragtayba aayadda ku sugan suuratu nisaa-i labiyo sagaashan wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun fadiyatun musallamatun ilaa ahlih hadduu qofka disheena gaalkaahi ka tirsan yahay qolo gaalada ah oo heshiis leediin ama ballan dhigateen xabad joojina magtiisa hala siiyo inkastuu mumin ahaa kaas kii iyaga ka mid ahaa cahdiga lahaa iyo kii baaniyaalkaa ina dhex joogay mid walba maguu leeyahay muslimka se gaari mayso magtiisa xadiidkani wuxuu tilmaamaya in barhkii ay noqo kala barh ay noqonayso waaya rag iyo dumarkii baa yimi raggii iyo dumarkii fuqahadu iyo culimada islaamku laba qowl ayay ku tegeen qowl waa kan imika aynu marayno waxa uu tilmaamayaa ninka iyo gabadha xagga inay ka siman yihiin qoomaha ilaa ulufkeeda ay gaadhayso magteeda ulufkeeda magteedu waa imisa horta xaggii magta dee maskaaraa tilmaamayo inay nus tahay calaa nisfi min arajul min diyati arajul inay iyadu magta ninka kala barkii tahay laakiin xaggii qoonta xaggii qoontu ka warramaya xadiidkani magteedu hadday konton ahay tuludkeedu waa imis saddex u qaybi konton lix iyo toban iyo iyo wax yar weeye dee toddobiyo toban halaad ma dhameyo lix iyo toban iyo wax qoonta gabadhan la gaadhsiiyey inta qiimaheedu lix iyo toban uu ka yaryahay way wada socdaan oo ninkiiyo iyadu waa iskaga mid haddii lix iyo toban ay ka badato nus bay tegaysa nus ayay tegaysa masale far baa laga jaray maxay sheegaysa fartu intay ahayd dee toban halaad soo mahay ninka gabadhiina waa toban wey leannahu lix iyo toban way ka yarta fartu laba farood baa laga jaray iyadii imisay noqonaysaa labada farood ninka imisay ahaayeen labaatan dee labaatankii lix iyo tobankii way ka badan yihiin uluu diyatiha ulukii magteeda labaatankii way ka bateen marka dib bay usoo noqonayaan oo toban halaad bay noqonayaan halkaa kolkay arrintu marayso ayaa nin baa wuxuu la hadlay saciid ibnu musayib nin rabiica la odhan jiro ardaydiisa markaasaa wuxuu hi lamaa cadumat musiibatuhaa qalla caqluhaa war yaa saciid war islaantan markay mushkiladeedu weynaato may magteedu dee sii yaraatay ee waa tanaad iminka maskaxda kaaga yaro wareegeysa oo markay musiibadeedu badatay ayuubay magteedii yaraatay miyaa ninkiina uu u dhiibay oo wuxuu ihi haakada sunatu ya bna akhi sunnaha nebigaa sidaasee la qabso aniga sabab hay weydiinin iyo cille diinta sideeda kulli qbuul xikmadi iyo haraaraadina sababo kale addoonku waa inu cala ra'si walcayn wixii daliila sugma qaataa un adeer sunnu waa saas ama ha an weynaata ama ha u yaraata marka uluska diyadeedu waa saas intaa ay ka yar tahay way wada soconayaan laakiin haddii intaa gaadho lix iyo toban naftu kor u dhaafto way kala barhmay waxaa laga yaabaa in shay marka hore u badnaa marka dambe dhibaatadu sii badato uu yaraado oo dee tanaasuf bay gelaysa marka waynu sheegnay xor iyo addoon gaal iyo islaam lab iyo dhadig waa laba noocood magta ka mid a ayuu xadiidkani sheegay magtii gaalada iyo islaamka inaanay isku mid ahay inay kala yarta waxaa kalou tilmaamay in magtii gabadhu tii ninka ay ka yartaa iyaduna diyat lmarati muslimatan kanat aw kaafiratan fahiya calaa muslimin diyati rajul min ahli diiniha naqla ibnu cabdilbar wabnu lmundir ijmaca alculamaai caleyh way isla waafaqsan yihiin culimada islaamku sidaa aimadaasi ijmaca ay soo naqilayaan ijmaacuna wax sahlan maaha magta gabadhu inay magta ninka barhkeed tahay laakiin waxay isku khilaafeen xagga qoonta qolo waxay qaateen xadiidkan iminka aynu dul taaganay ayay qaateen oo waa imaamu malig iyo axmed oo labada magood inay wada soconayaan ilaa suluska magteeda markay dhaafaan un ay kala barhmayso laakiin imaamu abu xaniifa iyo shaafici iyagu waxa ay ku tegeen in mar walba qudheeda iyo qoonteeduba kalabahka m kala barhka ninka una yihiin ama uluha hataa may ahaan wa ama abu xaniifata washaafici fayarayaani anaha calaa nisfi min diyati rajuli mطlaqa dahaba malik axmed ilaa ma dala calayhi hada alxadiid marka saas sida naskani xadiidkani saasuu tilmaamay caqlu ahli dimati nisfu caqli muslimiin diyat lmucaahid mucaahad nisfu diyat lxor caqlu lmar'ati mislu caqli rajul caqligii la qabsato waa magta way kala barun bay ahaana waxay la mid tahay magta ninka xataa yabluqa jeero uu gaadho athulutha min diyatiha magteeda oo konton ahay ulkeeda ilaa la gaadhayo ulkeeda ilaa la gaadhayo lix iyo toban wixii dheeraadahee faahfaahina kolley shuraaxda fiqiga ayaa usii faahfaahin badan wa can camr bni shucaybi can abiihi can jaddih radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi caqlu shibhi lcamd magta shibhulcamdigu muqalladun waa mid adag waa mid la cuslaynayo mithlu caqli lcamd magtii camdiga oo kale la midta shibulcamdigana tilmaantiisa waynu soo xus walaa yuqtalu saaxibuhu shibulcamdiga saaxiibkiisa lama dilayo qofka shibulcamdi waxu dila lama dilayo halkaana khad wuu ka shabahaa halkaana camdigu ka shabahaa wadalika an yanzuwa waa inuu dhufto ashayطaanu shaydaankiibaa dhufanaya qofkii gacantiisii hubkii ka saaraya markaasuu mid kale ku dhacay fatakuna dimaaun dhiig baa noqonaya bayna annaasi dadka dhexdooda fii kayri baqiinatin iyadoo naxli hore jirin iyo nacaybshiyo hore walaa xamli silaax hub la ysu qaatayna aanu jirin xadiidkani wuxuu tilmaamay magta shibulcamdiga waxaa kaluu tilmaamay tilmaanta shibulcamdiga magtii shibulcamdigu waa muqallada way adagta laba siyoodba u adag tahay geel iyo saddex meelood loo qaybinayo geel riman iyo afar jir iyo shan jir iyo kuwaas iyo iyadoo wakti dheer loo qabanayn labadaa dhinac wuu ka adagi dhinacna wuu ka fudud yahayo waxa lagu leeyahay tolka halkii kacantiga ayaa lagu lahaa qofka geystay baa lagu lahaa laakiin kashifulcantiga waxaa lagu leeyahay tolka iyo dadka xigtada ah dhinacaasna way khaa ayuu ka shabahayaa bu ku dhan kalena khaaa wuu ka shabaha xadiidku uu sheegay oo dee isagu qisaas ma leh qisaas ma laha magtiisana waxaa lagu leeyahay sidii khaa oo kale xigtada marka laba dhinacna shibulcandi wuxuu ka shabahaya candiga labana khaa ah xagga waxa ka waajibaya marka la eego taasi waa mid waa tilmaantiisii taas waxaan leeay magtiisa xagga tilmaantiisa ayuu xadiidkani sii iftiimiyey waxa uu ku tilmaamay wadalika an yanzuwa shayطaan fatakuna dimaau bayna annaasi fii kayri baqiinati walaa xamli silax shibulcandigii wuxuu ku imanaya qofkii oo gacantiisii shaydaanku uu wax ka saaro hubkii biri way boodaa baa layidhi shaydaankuna hubka wuu adeegsadaa oo intaad wadwaddo wuu kula wadwadaa isaguna si aad dhibaato u geysato marka qofkii ama aad ku waabinaysay ama aanad islahayn ba dil ayaa uu shaydaanku sabab u noqonaya asaad dilaysa iyadoo meeshii baqiina aanay jirin baqiina waxa weeye naxli hoose oo la isu qabay oo qofkan dilkiisa aada u qastaysa iyo kaaarta iyadoonu jirin xamlu silaax iyadoonu jirinoo hub la iskala hortegay oo camdi loogu dagaalamayana aanu jirin waa accident dhibaato dhacday si aan loo qastin wey si aan loo qastin waa shibulcamdiga oo kaa wey macnaha qofkii waad u qasaday wa waxaad ula qasaday waxaan dilaynin sida qaalibka ah amaba shayga laftiisiibaa shaydaanku gacantaada ka fakiyey marka an yanzuwa naza macnaheedu waxa weeye wuu booday wuu booday marka an yanzuwa shayaan shaydaankii ayaa yuxarik waa ficil laasibu ka dhigaya laakiin mararka qaarkood se si wuxuu u yar wadaa waa inuu shaydaankii fitno ka abuuro meesha ka boosiyo hubka fariisiyo kale nasawtu cala shay idaa wasafta calayh nasawtu cala shay idaa wasafta calayhi markaa shaygii ku boodaa la yidhaha yanzuwa an yanzuwa shayaan shaydaankiibaa meeshii kusoo boodayba oo jaaniskii ka faa'iidaysta oo qofkii on islahayn wax dil ama waxaan wax ku dil ama meeshan ka dil aan islahayn buu ku sababay dhagartuu horseedka iyadoo aanay dadka dhexdooda aanay baqiina jirin baqiinaduna waa xiqdiga silaaxna aan la isu qaadin iyaho tilmaantiina wataa waa tacriifkiisii iyo wixii ka waajibaya shibulcamdiga ayuu halkan sheekhu saa u keenay wainamaa yanzu shaydaanu bisababi misaaxin aw lacib labadii qof oo ciyaarayay ama kabsamayey ayaa dhexdooda wax ka boodaya fayaxsulu lqatlu aladi lam yuqsad dil aan loo qastin baa dhacaya fatukawanu dimaa bayna annaas wallahu latiifu bicibaadi sidaa daraaddeed baa islaamkeenu uu diiday ama nebigu calayhi isalaatu wasalaam qofka muslimkaa inaan hubka lagu waabin ama qori ha ahaado ama seef ha ahaado ama bud ha ahaado waa xaaraan inaad qofka kaga nixiso hub adigoo la kaftamaya waa xaaraan wey qofka muslimkaa ka nixintiisaa la diiday dil iskaba daayo وعn بن cabاsi رaضي الlه عanهma qاla qatla رajuل رajuلا waa ficil iyo faacil iyo mafcuul isaba yaala qatla رajuل رajuلا nin baa nin dilay xukunkuun bayna khuseeye raggay ahaayeen iyo magacyadoodii de imika halkan looba jeede عalى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalayhi wasalam waktigii nebiga ayaa laba nimid mid mid la dilay fajacala الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ka dhigay diyatahu kii la dilay magtiisii itnay cashara alfa labiyo toban kun ayuu ka dhigay labiyo toban kun waa qiimadii rawaahu larbaca warajaxahu annasaa-i wa abu xaatim warajaxa annasaa-i wa abu xaatim labadaas iyagu waxay raajix ka dhigeen irsaalahu inuu xadiidku mursal yahay mursalna marar badan baynu dee soo tilmaanay baabkan sheekhu wuxuu kaga jawaabaya waxa sharcigu uu waajibiye haddii qof la dilo oo khata loo dilo ama shibulcamdi ama camdiba loo dilo oo dee qisaastii laga cafiyo mag la doonto wuxuu sharcigu waajibiye mageela unbaa mise wax kalaa barbar socda su-aashaasu xadiidkani ka jawaabaya axaadiidtii hore waxaynu ku soo maraynay waana qowlka raajixa ay sida uu yahay in waxa sharcigu uu waajibiye qisaasta ka bedela inuu yahay geel inuu geel yahay geela asala wixii kale berigaa hore la sheegay waxyaabo kalea jiri jira berigaa hore oo looda iyo adiga iyo dahabka iyo lacagta intaasaa soo aroortay waktigii nebiga in magaha lagu bixiyey marka qolyaha qaarkood madaahibta qaarkood waxay qaateenba nicmoolaydu saddex bay ahayd geel iyo ari iyo lo dahab iyo lacagna ku dar waa imisa shantaasi way isbarbar socdaanoo si siman bay u waajibaya ilaan dadka ilaahay geel ma wada lahaye marka shantaa maadaama waktigii nebiga lagu bixiye shantaaba shantaasibaa si siman u waajibaya oo la kala dooranaya oo qolo waliba ka ay si dhib yar u helayso magta ku bixinaysa laakiin qowlka raajixe axaadiistu u badan yihiin waxa weeyaan in geela asalku yahay haddii isagii la waayana wixii gooyaa uun uu noqonayo ama lo ka gooya ama ari ama lacag iyo dahab marka sidaasoo xadiidkani waxa uu tilmaamayaa waktigii nebiga nin nin la dilay inuu labiyo toban kun oo dirham oo boqol halaad goynayey ma ka dhigay labiyo tobanka kun waxa weeyaan waa daraahim waa lacagti saasuu tilmaamaya mursalkani qowlka raajixa waxa wey geela asala haddii la waayona dee rayskiis meesha ugu dhown baa la weydiin doonaa qiimihiis hada aladi fiiha ana nabiya wadda alqatiila bilfida wahiya itna cashara alfa dirham fayakunu min adilati man yara ana alkhamsata kuluha sawa walakin yumkinu xamluhu biannahu lam yakun cinda aljani ibnu fi lwaqt geel baanu lahaynoo saa darteed baa xaggaa loogu rogay marka innaga haddii dee dadku magti kala qaadanayo meelo kaleba ha jooge waa in la idhaahdo geelu intuu maraya hasha qiimaheeda oo aan laga been sheegin ama dahaba lagu kala qaato ama lacag ama ari ama lo ama ilaahaydankii raashinba waxase weeyaan qiimaha saxda ahun in laga qiyaas qaato geela qaar baa laga yaabaa inay laba milyan iyo sideed boqol qaar baa saddex milyan lagu sheegaa kuwa u hooseeya geela ee nirigta yar dee laba jirka ah ee haylaweynta ama iska urta buuran baaba laga yaaba inaan toddoba boqol meelahaas toddoba boqol dee afaragekooda ama isku celcelis daalacnaasilku intuu noqonaya saddex milyan iyo toddoba boqol haddii saddex toddoba boqol laga dhaqaaqo halkii uhooseysa korankii iyo neefkii la gowracayay qaliinka ahaa ee hilibluhu qalayo weynaa ee beeraha daaqayay saddex milyan uu yahay bal halkay isugu imanaya afragekooda waa de ma laba milyan ba laba waa lacag aada u badan wey lacag aada u badan aynu uga jeednayn dhowr boqol oo dollar meesha halkan innaga maxkamaduna shan boqol oo kun bay u qadartay dadkuna markay isa si yaro harowsadaan laba iyo saddex iyo waxaasaaba isla tagaan siday odayaashu isula rafanayaan dabeedna miskiin dhan oo la cawaray oo khalaas taagan ayuunbaa marka geelii badnaaye loo xaqay la isugu celiyo wax yar unbuu soo baxayaa intii dhakhtarka lagu geeyeyba ah maba samrayaba markaa ilaa uu kii kala dila isna ama uu dhaawaco mar haddii waxba isiin waayo waan ka goobsanaya buu odhanaya marka amnina sugmi maayo cadaaladina jiri mayso laakiin si la isaga daayo dhibaatada dadku uu geysanayo oo qofku u dareemo waxa uu geysto culayska ka fuuli doona liyaduuqa wadaala amri tallaabaduu qaadaya culayskeeda si uu u dareemo waa in halkaa loogu dhuftaa sharcigu uu qabtay qaar baa ku odhanaya odayaasha oo see loo kala baxayaa dee oo sead u kala baxaysa haddii dadkii waxba isa siin waayo la isdilo uun see loo kala baxaya hadhow haddaba adigu xalkaaga wuxuu noqday in la isdilo waxba la isa siinin sidee loo kala baxaya haddii aad diiday sharcigu وعن أبي همسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قالوا إني ومعي ابني إلى كيجبا إلى السعرة فقال مركا النبي قوحوا يقولي من هذا وريان كان كل السعرة محوها فقلت وحان ابني وإلى كيجي أشهد به وباقر يا وأن كوك الصونة وإلى كيجي يقبل نارو أن كوك الصونة وأن كشك سنين أشهد به ومعناها فقال وحر أما أي حقا من هذا الشدين وأما أي تبي معنى أراضي نقطعه ama ay xaqan ama waxa dhab ah innahu arrinku waxa uu yahay laa yajni calayka walaa tajni calayh laa yajni calayka adiga dhibkuuma soo jiidayo walaa tajni calayh adiguna dhibaato uma soo jiidayso luqadeennii haddaynu ku hadalno laa yajni calayka isagu kuma godob kuuma keeni karo walaa tajni calayhi adiguna godob uma keeni karto isaga laguma qabsado wuxuu geysa adigana laguma qabsado waxaad geysata isaga xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa walaa taziru waasiratun wisra ukhraa islaamku wuxuu ka taagan yahay dhibgeysta isagunbaa dhibgeystaa wuxuu si kale haddaynu udhigno deedifeynaya aanada aanada dee ilkaha inaga riday ee indhaha inaga ridaynu garanayno ee reer hebel iyo kana isuxigaa iyo keebaa laga dilaa ee ka dhaqaaqaya sidii sumalkii weynaa halkaasi buu deerifeeyey marka wuxuu hi inankaagu weligaaba ha kugu banaanaado weligaaba jeclow adiguna uma godobaysi isna kuuma godobaysne kiina waxgeysto sidiisunbuu islaamkuula xidhiidhaya aakhriya adduunyadaba ilaahayna meel qurunbu qofkunbuu la xisaabtamaya annaguna haddaanu madaxda muslimiinta nahay qofkii waxgeystu maanu la xisaabtamayna laakiin ku kale isxigaan iyo ku ay isdhaleen uma xisaabtamayna marka lasoo ururiyo macnaha xadiidka siya rakiika abuu dhigan yahay waa sidaa wey marka waa wax aada iyo aada u cajo badan in qofkii marka uu taa ogaado markuu taa ogaado qofka dhibgeystaha inaan isaga loo qabsanayn dhibgeystiibuu soo tilmaamaya odhanaya war waa kane qabta ilaa waxyaabaha qaarkood oo loo qaban laayahay mujrimka waxaa kamid a dee kolley kol haddii lagu dilayo mujrimka iska raacso kolley kol haddii reer hebel aanay adiga iyo kan wax dila idinkala saarayn dee lasoo safo meela ka wada dagaal gasheene laakiin markuu ogayo qof waliba ka waxgeysta in loo qabanayo dee mujrimka reerkooda wuu tilmaami lahaa wallahu aclam